halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba waxaannu horay idiinku sii wadi doonnaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darray dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caaway waxaynu idiin bilaabi doonnaa kitaabkii nebi sakariyah oo ah nebi ay soomaalidu maqleen balse aanan hubin in ay xoogtiisa hayaan haddaba nebi sakariye ayaa magaciisu uu ka macno yahay kii rabbigu xusuustay weliba waxa uu ahaa ina barakeeya oo ka dhigan kii rabbigu barakadeeyey awowgiisna waxaa la odhan jiray idoo oo ka dhigan wakhtigii la ballamay haddaba magaciisa macnaha weyn ku laran yahay ayaa daliil u ah dhiiranaanta kuwa yeruusaalem ku soo noqday ay ka helayaan nebiga waa maxaabiistii ka timi baabiloon waxaana ay garteen waa marka magaca nebiga la eega eh in ilaa xusuustay iyaga oo barakadana uu soo shubay wakhtigii la ballamay mar labaad haddaan magaca nebiga oo saddexan idin siiyo ayaa waxaa nebiga la oran jiray sakariye ina barakeeyaa
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markubuu ku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weynmarkuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxa aynu soo gebagabaynay kitaabkii gaabnaa ee uu qoray nebi xagay balse fariimaha xoogga leh ay ku qornaayeen waxaa fariimaha ka mid ahaa buurta fula alwaxdana keena oo guriga dhisa amarka waa la bixiyey oo haddii ay baraka doonayeenna waxa ay heli doonaan marka ay ilaah u yimaadaan barakadu ku iman mayso in shuqul la sameeyo waxa barakadu ay ku imanaysaa inay ilaah qalbigooda siiyaan oo shaqadana ay sidaa ku qabtaan dabadeetana waxa ay helayaan barako aan wax lala simaa jirin oo rabbiguna waxa uu ku yidhi sida ku qoran kitaabkii nebi xagey cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan maqsinka ininoma ku jiraan hubaal canabka iyo bardaha iyo rumaanka iyo saytuunka midkoodna midho ma dhalin laakiinse maanta inta ka bilaabata waan idin barakadayn doonaa haddaba caawi waxaa ina hor yaalla kitaab qadiima oo uu qoray nebigii muctarifka ahaa ee la oran jiray nebi sakariya inkastoo magaca sakariye ah ama sakariye ahaa magac dadka yuhuudda ah caan ku ah waxaa haddaba aynu ku soo gebagabaynaynaa kitaabkii nebi xaagay hadalladaas waxaana hadallada ku jira shuruud shuruudduna waxa weeye in markii ay macbudka rabbiga dhisaan ay helayaan barakada waayo markaa ayaa ay ku soo noqdeen ilaah haddaan markaa intaa uga baxno ayaan iminka waxaan bilaabayaa oo caawi ina hor yaalla kitaab qadiima oo uu qoray nebigii muctarifka ahaa oo la ohan jiray nebi sakariya oo magaca nebi sakariya ama sakariye waxa uu ahaa magac dadka yuhuudda ah caan ku ah oo isla magaca ayaa waxaa laga helayaa kitaabka axdigii hore siddeed iyo labaatan goor sakariyaha lagu sheegay ama kitaabkan waxyiga ah uu ku soo degay waa kan sayid ciise masiix inoogu sheegay injiilka sida mataayo isu qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda shan iyo soddonaad kaasoo shahiidnimo ku dhintay mufasiriin badan ayaa aan rumaysnayn in sakariya ahan aynu iminka ka hadlayno aanu ahayn kan ciise masiix ka hadlayo balse waxaa xiisaha leh waxa weeye in kitaabka targuum oo ah kutub lagu kaydiyo taariikhda reer binu israa'iil uu caddaynayo in sakariya ah lagu dilay xaramka ama macbudkii yeruusaalem dhexdiisa iyo inuu ahaa nebi iyo weliba wadaad magaca edo oo ku qoran kitaabka nexemiye ah cutubka labiyo tobanaad aayadda afraad ayaa lagu sheegay ama lagu soo qaatay magacaas wuxuu ka mid ahaa liiskii ama diiwaankii magacyada ee uu qoray nexemiye ah ido waxa uu ka mid ahaa reer laawi khaasatan kuwii ka soo farcamay haaruun oo ahaa wadaadkii sare ee reer binu israa'iil ninkii taariikh qoraha ahaa ee yuhuudiga ahaayee la oran jiray yosefas ayaa laga qoray inuu yidhi ama sheegay in sakariya ah waa sakariyahane uu ahaa ina barakay ah kii lagu dilay macbudka gudihiisa waxaana dilay niman seeflabooda sida lagu wariyey faallo uu qoray ninka la yidhaahdo elikost kitaabka sakariya waxa uu ka mid yahay labada kitaab ee ugu dambeeya ee axdigii hore waxaa ka dambeeya hal kitaab dabadeedna waxaa la gelayaa kitaabka axdiga cusub oo ku furmaya abtir diter lukos ayaa waxa uu inoo sheegayaa qiso ku saabsan ninka magaciisa la yidhaahdo sakariya ah sidaan horay idiinku soo sheegnayba waxa uu ka macno yahay sakariyahaas xitaa kii ilaa soo xusuustay xaaskiisana waxaa la ohan jiray elizabet oo macno ahaan ka dhigan axdigii ilaah sakariyaskan axdiga cusub ee luukos qorayo isaga oo ka dhex adeegaya macbudka oo foox bixinaya ayaa habeen habeenada ka mid a waxaa soo ag istaagay ama u muuqday malaa'ig fariin ka keentay xag ilaah kadib markii aan waxyi la helin muddo ku dhow afar boqol oo sannadood dabadeetna ilaah waxa uu soo xusuustay cahdigiisii uu la dhigtay dadkiisa waxyigan haddaba waa kan sakariya ah ina barakeyaa uu ku qoray kitaabka eh waxaa la qoray shan boqol iyo labaatan sannadood ka hor dhalashadii masiixa sakariya waxa uu noolaa wakhtigii xagey sida ku qoran kitaabkii cesraa cutubka shanaad aayadda koowaad iyo kitaabkii cesraa cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad inkastoo sida abaarta ah uu wakhtigaa ahaa nin dhallinyaro ah sida ku qoran isla kitaabkan sakariya cutubka labaad aayadda afaraad bal marka ugu horraysa aynu isla eegno calaamadaha kitaabkanuu leeyahay ama lagu aqoonsanayo kitaabkan waxa uu leeyahay ama ku qoran calaamado ka hadlaya wakhtiga dhammaadkiisa haddaba muuqaalada ku jira kitaabka ayaa waxa ay shaabahaan kuwa ku qoran kitaabkii daniyel iyo kan ku qoran kitaabkii xisqeel iyo kan ku qoran muujintii ciise masiix oo yooxanaa loo muujiyey daniyel iyo yaxisqeel waxa ay ku dhasheen dhulkii israa'iil laakiin waxa ay waxyiyada ka qorayeen meel ka baxsan dhulka sakariya waxa uu ku dhashay dhulka baabiloon laakiin markii waxyiga uu qorayey waxa uu ku qoray ama waxyiga uu ku helay dalka israa'iil waa waxiise leh in daniyel iyo xisqeel iyo yuxanaa ay iyaga oo dhan joogeen meel ka baxsan dhulka israa'iil markii ay qorayeen waxyiyada sakariyaha oo keliya ayaa joogay dhulka israa'iil markii muuqaaladan la tusay ha yeeshee nebiyada iyo weliba rasuul yuxanaa dhulka israa'iil ma ayan joogin markii ay arkeen muuqaalada haddaba wakhti gudcur dami ahi ka jiro dhulka oo kuwii soo laabtay ee dhulka yimina ay niyo jabsan yihiin ayaa sakariyaha arkay ammaanta marka masiixa hawada lagula kulmayo iyo muuqaallo rajadoodu ay sarrayso waxa uu helay waxyiyo ka hadlaya masiixa oo la bayaamiyey marka la eego ama loo barbardhigo isaga nebiyadii kale ee aan sida weyn loo garanaynin kuwaasoo aynu ku soo jirray wakhti dheer marka ay sidan tahayna kitaabkan ahmiyaddiisu taa ayaa sare u qaadaysa maaddo kale ayuu weliba nebigu ka hadlayaa taasoo bilcagsi ku ah hannaankii nebi xagey nebi sakariya waxa uu noolaa wakhtigii nebi xagey laakiin wuxuu bilcagsi ku yahay nebi xagay sida abaarta ah labada nebi way isgaranayeen welibana waxa ay waxyi kala duwan balse saxiix ah u kala gudbinayeen dadkii wakhtigooda labada nebi isku fac ama da' ma ahayn labada aragti ee ay kala qabaanna ama ay kala wateen sidoo kale ayay ahaayeen oo way kala duwanaayeen xagay waxa uu joogay halka dhismaha macbudku uu ka socdo oo waxa uu ahaa kii dhagaxa ugu horreeyey ama aasaaska qutumiyey sida abaarta ah waa aasaaska macbudkii reer banu israa'iile wuxuu ahaa nin aan dhowraynin dad maqan welibana ma sugaynin waxi kale oo sheegaya in macbudka wakhti kale la dhisi doono waxa uu ahaa nin cagihiisa dhulku ay yaallaan oo garanaya in shaqo layska doonayo oo waxa uu dadkii wakhtigiisa ku lahaa ama ku boorinayay isla sidii heeskii caanka ahaa ee soomaaliduba lahaa guulaystayaalow geediga wadaay marka uu sidaa lahaa waxa uu aad iyo aad u boorinayay dadkii xilligiisa haddaba sakariya waxa uu ahaa nin gebigiiba ruuxa rabbigu uu saaqay oo indhihiisu waxa ay ku sii jeedeen xagga samada oo ma ahayn nin adduun laakiin xagay waxa uu ahaa nin rumaysan in cagihiisu ay yaallaan dunida oo inkastoo uu ilaah dadka la jiro haddana rumaysan in xagla laaban aanay xoolo ku imanin sakariya waxa uu hal habeen helay toban waxyi marka ninka sidaa oo kale ah nin xag ilaah u go'ay weeye oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro wuxuuna ka fekeri jiray waxyaabaha samaawiga ah ha yeeshee iyaga oo dhan ilaah bay dadka wakiil uga ahaayeen oo farriimaha ayaa ay dadka u soo gudbin jireen waa kuwii xagga rabbiga uga yimide mid farriin ficil ah ayaa loo soo dhiibay si macbudka degdeg loogu dhiso midna waxaa loo soo dhiibay farriin samaawi ah oo khusaysa wakhti iman doonay labada nebi kala aragti bay ahaayeen haddana farriintoodu saxiix bay ahayd xagey waxa uu dadka ku yidhi buurta fula oo alwaaxda jara oo guriga rabbiga dhisa waa farriin tabanaysa in ficil laga dhigo wax weliba tan nebi sakariyahna waa mid dhowraysa wakhti soo socda oo marka iyada ah aan dhaqangal noqon karin siday u badan tahay waxaa farriinta nebi sakariyah iska leh muuminiinta mustaqbalka marka labada nin oo kale weli waa loo baahan yahay maanta nin inuu u go'o waxyaalaha ilaah ayaa wanaagsan ninna inuu u go'o hawsha rabbiga loo qabanayo socodsiinteeda weliba isla ragga la midka ah xagay ayaa loo baahan yahay inay la shaqeeyaan wax arkayaasha meelaha fog wax ka eega ee ilaah u muujiyo sida xaalka uu noqonayo xilliyada soo socda iyo weliba kuwa wakhtigeenna nool ee waxyaabaha qarsoodiga ah kala garanaya waxaa jira dad ilaa hibo u siiyey inay ka sii fikiraan wax iman doono mustaqbalka raggaas oo kale waxa ay eegayaan ilaah oo sida badanna niman ficil ku shaqeeya maaha isla sidaa oo kale kuwa howlaha kala gedisan ku mashquulsan oo hibada loo siiyey inay dadka howlgeliyaan niman aragti dheerle ma ahan oo meel fog waxba kama arkaan markiise laysku daro labadaa qof oo kale waxyaabo waaweyn ayaa ay ku guulaysanayaan marka ay sidaa tahana waxaa intaa aynu uga soo baxaynaa horudhacii kitaabka sakariya waxaanan iminka gelaynaa ama idiin bilaabaynaa cutubkii koowaad ee kitaabkii nebi sakariya waxaana haddaba dhegaystayaal cutubkan uu ku bilaabanayaa maaddada ugu horraysa oo ah muuqaalka quseeya dhammaadka dunida haddaba lixda cutub ee ugu horraysa kitaabkan sakariya waa kuwo ka hadlaya masiixa oo khuseeya wakhtiga ugu dambeeya marka la soo gaaro dhammaadka dunida qaybtan ka bilaabanaysa cutubka koowaad ilaa iyo cutubka lixaad waxaa ku qoran toban muuqaal oo kala duwan sakariya tobankaas muuqaal hal habeen oo qura ayaa uu helay waxaan markaa idinku leeyahay habeenkaas nebigu uu waxyiyada helayey aad iyo aad buu u mashquulsanaa uu markii mid yimaadana mid kale ayaa ku xigay ama daba socday haatanna aynu horudhaca waxyiyada idinka bilowna cutubka koowaad iyadoo ay la socdaan fariimo digniina haddaba aayadda koowaad ee cutubka koowaad ayaa horudhac u ah kitaabkan sakariya ah waxaana nebiga oo ruuxa quduuska ahi ku jiro ama ka dhex shaqaynayo uu leeyahay sida ku qoran baalka kun boqol afar iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda koowaad sida tan boqor dariyus sannadiisii labaad bishii siddeedaad ayaa ereygii rabbigu u yimi sakariya ah oo ahaa ina barakeeyaa ina idoo oo nebigii ahaa oo waxa uu ku yidhi haddaba wixii uu ku yidhi aayadda labaad ayaad ku maqli doontaan balse iminka nebi sakariya halkan horudhac gaaban balse tafatiran ayaa uu inagu siiyey waxa uu leeyahay sannaddii labaad ee boqor dariyus bisheedii siddeedaad waxaana halkan ka bilowday in waxyinebiyeedka iminka lagu taariikhaynayo boqorradii quruumaha maxaa wacay xilliga waxyigu yimi waa xilligii dadkii israa'iil ay ku soo noqdeen dhulka oo la amray in nin waliba oo reer binu israa'iila si xor ah uu dalkiisii ugu noqon karo ka gadaal markii ay musaafuris dalkoodii kaga maqnaayeen muddo toddobaatan sannadooda wakhtigan boqor ka telinaya yuhuuda iyo dalka israa'iil ma aanu jirin waxaa xukunkii ama carshigii laga qaaday kuwii daa'uud ka soo farcamay waxaana bilowday wakhtiga quruumaha waxaana nebigu leeyahay sannaddii labaad ee boqor dariyus waa sannaddiisii labaad ee uu xukunka qabsaday boqorkan u taliya reer maday iyo reer faris oo ka soo adkaaday boqortooyadii baabiloon haddaba isla sannadan labaad ee boqornimadii dariyus waa markii xaagay helay fariinta xagga rabbiga uga timid ee lahayd buurta fula oo alwaaxda keena oo guriga dhisa xaagay waxiyadiisa waxa uu helay bishii lixaad sannaddii labaad ee boqornimadii dariyus sakariyahna waxa uu waxyiga helay isla sannaddii labaad bisheedii siddeedaad wuxuu nebi sakariyah waxyigan helay laba bil kadib markii xaagay loo muujiyey waxyiyada waana shan boqol iyo labaatan sannadood ka hor dhalashadii masiixa xaagay waxa uu helay waxyiga bishii sebtembar oktoobar iyo disembar ha yeeshee waxba ma helin bishii nofembar marka ninkan dhallinyarada ah ee sakariyah ah waxa uu waxyigiisa helay bishii nofembar oo ahayd bishii xaagay waayey waxyiga ama uusan helin ama aanu waxyi u imanin oo sannaddaas ayaa sida aayadda horudhaca u ah kitaabka sakariya ah ay tibaaxayso laynoogu sheegayaa in ereygii rabbigu u yimid sakariya ah waa isla sharaxaaddii nebi xagay isticmaalay ama uu horudhac uga dhigay wakhtiga qoraalkiisa marka dhanka kale laga eego sakariya waxa uu ku hadlayaa isla awooddii ama hubaashii uu ku hadlayay nebi xagay haddaba weedha ah ereygii rabbiga ayaa afar iyo toban goor soo noqnoqonaysa marka la eego kitaabkan maadaama kitaabkan sakariyah uu ka kooban yahay afar iyo toban cutub ayaa sida abbaarta ah cutub waliba hal goor lagu soo noqonayaa weedha leh ereygii rabbiga haddaba sida aad arki karayso kitaabkanu waa kitaab kale oo adkaynaya ahmiyadda hadallada ilaah ay leeyihiin iminka aayadda labaad ayaa waxaa ka bilaabanaya fariinta digniinta ah ee ilaah inagu siinayo kitaabkii sakariya ah isagoo weliba isla awooddii xaagaay oo kale ku hadlaya ayaa nebigu waxa uu ku bilaabayaa ama weedhiisa u hormarinayaa weedha ah ereygii ilaah wuxuu raggii musaafuriska ku maqnaa ee reer binu israa'iil uga digayaa oo uu ku leeyahay ha raacinina tubtii awowayaashiin iyo aabbayaashiin oo ha noqonina kuwo ilaah ka hor yimaada sida aannu arki doonno haddaan wax yar idinka bidhaamiyo sidii ay wax yeeli jireen awowayaashood intaan loo kaxaynin musaafuriska waxa ay samaysteen ilaah ku-sheegyo badan waxaa ka mid ahaa ilaah ku-sheegga xaasidnimada si cidna ayan biyosheeri ugu samaynin dantooda mooyaane waxaana la arkay iyaga oo sidaa ku samaynaya macbudka dhexdiisa sidii la tusay ixisqeel enabusi oo isagu ka mid ahaa addoommadii rabbiga waxa ay la ahayd in asnaamtu xoog yeelanayaan haddii macbudka la soo geliyo wax kasta oo fikirkoodu ahaba sakariyah oo ahaa wadaad ka mida wadaadada reer binu israa'iil oo lahaa dhaxalka wadaadnimada ayaa iminka dadka uga digaya cawaaqib xumada ay leedahay in ay ilaah ka leexdaan waxaana uu u sheegayaa sida ay u wanaagsan tahay ama ahmiyad nafsadoodu ugu leedahay inay u yimaadaan ilaah bal iminka aynu la soo kala baxno kitaabkii sakariyaha cutubka koowaad aayadda labaad baalka kun boqol toddobaatan iyo afar ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiga aad buu awoowayaashiin ugu cadhooday marka ay sidaa tahay sakariya waxa uu u sheegayaa in asbaabtii loo watay inay ahayd in rabbigu aad ugu cadhooday reer binu israa'iil intaan masaafuriska loogu kaxaysan dhulkii baabiloon waxa ay ku dembaabeen ilaah waxaana uu nebiga dadka uga digayaa inaan loo dhaqmin ama macaamiloonin sida awowayaashood ama aabbayaashood iyo inaan khaladaadkii hore ee dhacay oo kale aan dib loogu laaban ama loogu noqon weli meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii nebi sakariyah ayaynu ku jiraaye waxaannu iminka idiin akhriyeynaa aayadda saddexaad waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu waxa uu leeyahay iisoo noqda sidaas ayaa uu rabbiga ciidamadu leeyahay oo anna waan idiin soo noqonayaa ayaa rabbiga ciidamadu leeyahay waxaa fariimaha nebiga aan laga waayeynin caddaynta ah in hadalku uu ka yimid rabbiga ciidamada wuxuuna farriintiisa ku khatimayaa sida aayadda saddexaadii ay leedahay ayuu rabbiga ciidamadu leeyahay marka uu leeyahay rabbiga ciidamada ayaan dad badani waxba ka garanaynin waxa ereygaasu ka macno yahay oo inkasta oo marar badan aynu nidhaahno haddana macne nalama lahan kuweena masiixiyiinta ah qaarkood ha yeeshee nebi sakariya waxa uu ku celcelinayaa weedha ah rabbiga ciidamada ilaa iyo laba iyo konton goor inta uu ku jiro kitaabkan taasina waxa ay muujinaysaa ahmiyadda fariinta ka timi ilaha ciidamadu ay leedahay ereyga ciidamada ayaa cibraani ahaan waxa uu noqonayaa tasbac oo ka dhigan ama lagu macneeyo xoog ama ciidan isla sida innaguba aynu u turjumanay waxa ay noqonaysaa ilaaha xoogga leh ama howlaha fuliya ama se ku sifoobay wacdaraha iyo yaababka waxaa nebi saleemaan uu yidhi sida ku qoran zabuurka shan iyo labaatanaad dhammaadkiisa mahad waxaa leh rabbiga ilaaha ah oo ah ilaaha reer binu israa'iil oo keligii sameeya waxyaaba yaa badan magiciisa ammaanta badanu mahad ha lahaado weligiisba oo dhulka oo dhan ammaantiisu ha ka buuxsanto aamiin iyo aamiin ha yeeshee marka ay joogto magaca tasba ama ciidamada ayaa turjumada afafka kale ay kala duwan yihiin marka la eego luuqadda ingiriisiga ayaa ereyga waxa uu noqonayaa host taasoo u dhigmaysa in dadkiisa uu u yahay mid wax waliba u heli kara ama siiya iyo inuu yahay mid xoog iyo xigmadiba ku idishahay ha yeeshee macnaha soomaaliga ah iyo kan cibraaniga ah way iswaafaqayaan maxaa wacay waxaa alaaba kitaabka soomaaliga ah laga soo minguuriyey xagga magacyada kitaabka baibalka ee ku qoran afka carabiga magacu waxa uu ka macno yahay in ilaah naxariis hodan ka yahay zabuurlaha oo taa ka hadlayana waxa uu yidhi waayo isagu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa waxaa haddaba rabbigu ku leeyahay faracan cusub ii soo noqda oo anna waan idiin soo noqonayaa baleeg haddaba sida ilaah u naxariis badan yahay haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka koowaad ayaan iminka idiin akhriyayaa aayadda afraad ee kitaabkii sakariya baalka kun boqol afariyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ha ahaanina sida awowayaashiin oo kale kuwaasoo ahaa kuwii ay nebiyadii hore ku qayliyeen oo ay ku yidhaahdeen rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay hadda ka soo noqda jidadkiinna sharka ah iyo filimihiinna sharka ahba laakiinse rabbiga waxa uu leeyahay iyagu ima ay maqlin oo innaba ima ay dhegaysan nebigu waxa uu iminka siinayaa dadka haatan musaafuriska ka soo noqday waana dhaxalgal ah oo waxa uu ku leeyahay awowayaashin ama aabbayaashin innaba kama ayan fikirin nebiyadii aan u soo diray waxa aan soo diray ayaa rabbigu uu leeyahay hoosheeca iyo yo'eel iyo caamos oo ahaa reer tiqooca waa nebiga laga qoray inuu yidhi anigu nebi maahi oo welibana nebi wiilkiisna maahi laakiin waxaan ahaa mid darayada ka gura duurka wuxuu lahaa anigu maahi nin waxbartay ama dad ilbax ah doonaya inuu wax u sheego laakiin ilaah baa isoo diray iminka haddaba lama wada dhegaysan nebiyadii oo wixii ay ku hadleen oo dhanna waa layska dhaga tiray ama layska dhaga mariyey markaana taasi waa asbaabtii keentay in iyaga maxaabiis ahaan loo wato iyo in weliba reer baabiloon ay burburiyaan magaalada ugu dambaystii waxa ay u dhacaysaa farriinta nebiga sida inuu leeyahay war farriinteeda ha dhayeelsanina horey baa loo quursaday farriimaha ka yimaada xagga rabbiga qaneecaadna laguma helin sharkii ay ku jireen reer binu israa'iil ee waxaad yeeshaan imaqla haatan habeen dambe ayaan horay idiinku sii wadi doonaa meeriska cutubka koowaad iyo qisada nebi sakariye oo isagu ahaa nebi ka mid a kuwii masaafuriska ka soo noqday kana mid ahaa wadaadadii reer binu israa'iil waxa uu doonayey in dadku ayaan mar dambe ilaah quursanin si aan looga caraysiinin ilaah waxa uu ku yidhi markii ugu horraysayba sida ku qoran aayadda labaad rabbiga aad buu awowayaashiin ugu carooday
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin